فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxawareysiyada qodobada hadduu alla qadarooca oo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah taliska ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo war ka soo saaray weerarkii nafurnimada ahaa ee saraakiisha reer galbeedka lagu beegsaday ee ka dhacay kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada muqdisho shir jaraa'id oo uu qabtay afhayeenka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa dowladda federaalk oo saraakiil u xirxirtay camaliyaddii istishhaadiyada ahayd ee lala beegsaday saraakiisha reer galbeedka ee maantay ka dhacday xero milatari oo ku taalla muqdisho faahfaahin ayaan idinkaga haynaa waa sidee xaaladda degmada muqokori oo habeenkii saddexaad gacanta ugu jirta wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ruux ku sugan degmada oo aan ka waraysanay xaaladda degmada ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan warbaahinta islaamiga ah alfurqaan oo soo kordhisay barnaamij cusub oo ciwaankiisu yahay islaamka iyo bulshada haddaba muxuu yahay barnaamijkan xogo ku saabsan ayaad dhuuxa caawa ku dhegaysa doontaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee shisheeyaha dhiseen oo mucaaradka ku tilmaamay adeegayaal shisheeye waxaan idiin soo gudbi doonnaa xamse cabdi barre oo carro awgeed iscelin waayey qayrkiisna ku tilmaamay wax isaga lagu eedeeyo dhuwaxa waraysiyada inta uu socdo sidoo kale qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dhallinyaro tahriibayaal dalka hore uga cararay oo muqdisho marka ay ku soo laabteen kadib ka sheekeeyey jeelashii lagu ciqaabi jiray aafadii ay la soo kulmeen iyo xurriyaddii ay ka tageen dhuwaxa waxaan caawa ka marnayn taxanihii haliyadii beder iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag caawa waa habeennimo khamiis ay soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha muxaram ee sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa sagaalka bisha toddobaad labada kun shan iyo labaatanka aynu ku bilowna ee taliska ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa war ka soo saaray camaliyad nafurnimo ah oo maanta iyo xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka fulisay xero ciidan oo ku taala magaalada muqdisho halkaasi oo ay ku sugnaayeen saraakiil reer galbeed ah sheekh cabdilcasiis abuu muscab afhayeenka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shir jaraa'id uu qabtay wuxuu ku faahfaahiyey weerarkaas بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما توا مال الأربعاء تاريخ كوبا تهي أفر يتوكا محرم كن أفر بقول أفرت يتضب هجري waxaan ka warbixinaynaa howlgal ka dhacay magaalada muqdisho mujaahidiintu waxay howlgal gaar ah oo camaliyad istishaadi ah ka fuliyeen gudaha xerada loo yaqaano kuliyadda jaalasiyaad ee ku taalla degmada hodan magaalada muqdisho howlgalkan waxaa si gaara loogu beegsaday saraakiil caddaana oo saliibiyiin reer galbeed ah oo tababaro siinayay maleeshiyaadka riddada goobta ay camaliyaddu ka dhacday oo gudaha kuliyadda ah waxaa ku wada sugnaa saraakiisha saliibiyiinta ah iyo kuwa murtadiinta ah shaqada ay saliibiyiintu meesha u joogeen waxay ahayd inay kormeer iyo indhaindhayn ku sameeyaan howlaha tababarka ah ee ay qaar iyaga ka mid ah ay goobta ka bixinayeen halka qaar saraakiisha ka mid ah ay ahaayeen kuwii mas-uulka ka ah tababarka guud ee saliibiyiinta reer yurub siiyaan murtadiinta dabadhilifyada u ah ee ay iyagu u adeegsadaan dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ahalkiisa mujaahidiinta oo si dhow isha ugu hayay waxaa ka socda gudaha xerada tababarka saraakiisha saliibiyiinta ah ee duruusta bixinayay tiradooda xilliga ay tababarka bixiyaan wakhtiga ay shaqada bilaabayaan goobaha ay ka yimaadaan iyo marka ay shaqada ka baxayaan ayaa u dejiyey qorshe cadowgaas cashar loogu dhigo dharbaaxo xanuun badanna loogu dhufto maanta ayayna hawsha allaah fadligiis dhacday camaliyadda istishaadiga ah waxay allaah fadligiis sidii loo qorsheeyey u haleeshay saraakiisha saliibiyiinta reer galbeedka ahaa iyo kuwii murtadiinta ahaa xilli ay hawshii kormeerka ku guda jireen walaalka istishaadiga ah ayaa allaah fadligii dhex galay safafkii ay cadowga ku jireen halkaasna camaliyadda ka fuliyey guud ahaan tirada saraakiisha saliibiyiinta reer yurub ee goobtaas joogtay waxay ahaayeen lix sargaal laba ka mida goobta ayay ku bakhtiday afar kalena dhaawac garaaba ayaa goobta looga qaaday dhanka saraakiisha murtadiinta ahaa ee tababarka ku jiray waxaa ka bakhtiyey afar iyo toban murtad labaatan iyo kow kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray sidaas ayaa ilaahay wuxuu ku dabar jaray cadowga saliibiyiinta iyo murtadiinta isugu jiray goobtaas ayaana dhiiggoodii iyo hilbahoodii isku darsameen allaah ayaan mahad dhammaantii u celinaynaa kadibna mujaahidiintii ka soo shaqeeyey camaliyaddaas barakaysan intii qorshaha soo dejisay kuwii abaabulka iyo diyaarinta lahaa iyo intii tanfiidka iyo fulinta ka qayb qaadatayba iyo weliba qof kasta oo kaalin ka qaatay hirgelinta hawshaas lagu naafeeyey cadowgii ilaahay ee ku soo duulay diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan u ducaynaynaa walaalkii mujaahidka ahaa ee naftiisa allaah ka iibsaday noloshiisana u huray sidii loo difaaci lahaa kitaabka allaah iyo sunnada nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam wa min annaasi man yashri nafsahu ibtiqaa'a mardaati illaah wallaahu ra'uufun bilcibaad can nucaym ana rajulan sa'ala nabiya sala allahu calayhi wasalam ayu shuhadaa'i afdal qaala aladiina in yulqow fi saf laa yalfituuna wujuuhahum xataa yuqtaruu ulaa'ika yatalabaduuna fi lqurafi alculaa min aljannah wayadxaku ilayhim rabbuk waidaa daxika rabbuka ilaa cabdin fi ddunyaa falaa xisaaba calayh rawaahu axmed ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu darajaadka sare ee jannada geeyo maca annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i waasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa waa raggaas libaaxyada ah oo allaah diintiisa uu ku kor yeelay cadowgiisa ku sandulleeyey kuna ilaaliyey islaamka iyo muqadasaadkiisa gaalada saliibiyiinta ah ee nagu soo duunay waxaan leennahay nama taqaanaan waxaad dhaqan ka dhigateen inaad idinku furimaha ka dhuumataan taas beddelkeedna aad murtadiinta dabadhilifka ah carrituur ka dhigataan horeyna waad u aragteen haddana waad aragtaan ma jirto meel aad kaga badbaadi kartaan gacanta halyeeyada islaamka ku bishaaraysta dhimasho iyo dhaawac ilbiriqsi walba albaabka idiin taagan inta aad ilaahay diintiisa iyo dadka muslimiinta ah duulaanka ku tihiin halganka iyo howlgalladu way sii socon doonaan biidnillaahi tacaala xataa laa takuuna fitna wa yakuuna addiinu kulluhu lilaah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal isla maraynaa dowladda federaalk ayaa maanta waxa ay saraakiil u xirxirtay camaliyad nafurnimo ah oo lala beegsaday saraakiil reer galbeed ah taasi oo ka dhacday magaalada muqdisho weerarka oo ahaa mid abaabulan ayaa xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay la beegsatay saraakiil reer galbeed ah iyadoona ka fulisay gudaha xerada kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi laga helayo ayaa xaqiijinaya in dowladda federaalka ay maantay lix sargaal u xirxirtay sababo ku aadan sababta weerarka halkaasi loola beegsaday saraakiisha caddaanka ah ee xalane ee midooda yurub fadhiya ayaa dowladda federaalka waxa ay amreen in arrinkan baaritaan dheer lagu sameeyo iyagoona cadaadis ku saaray in jeelka la dhigo saraakiishii ku sugnayd gudaha xerada ee ka badbaaday weerarka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal isla maraynaa waa sidee xaaladda degmada muqokori oo habeenkii saddexaad gacanta ugu jirta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan haddaba si aynu xogo faahfaahsan uga helno xaaladda hadda ay ku sugan tahay degmada muqokori waxaynu qadka taleefonka kula xiriirnay ruux ku sugan magaalada muqokori wacalaykum salaam muuminaan la yidhahdaa waxaan ka mid ahay dadka deegaanka muqokori halkaasaan ku sugana
iga waran bal caawa deegaanka muqokori waxaa habeenkii saddexaad ku hoyanayaa ciidamada xarakada al-shabaab bal war iga sii deegaanka iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee ka taagan
a walaal waa sidaas habeenkii saddexaad xarakatul mujaahidiin ayaa magaalada joogta xaalkeedana waa degan yahay aad ayagana gacanta si buu magaalada iyo agaarkeeda xaaladuna caawa aad ayay u degan tahay walaal waxaad inooga warantaa ciidankii magaalada laga ceeriyey halkay ku dambeeyeen
ciidankii magaalada laga bixiyey wadooyin badan ayuu qaaday qayb ka midu waxay aadeen degmada maxaas qayb ka midana gurceel oo galgaduuga ayay aadeen qayb ka midana beledweyn ayay aadeen sidaas ayay u kala firdhadeen wax hadda ka sabkeeyoo la sheegayaa ma jiraan bal inooga sheekeey deegaankaasi amaba degmada muqokori intii ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda federaalka dhibaatooyinkii deegaankaasi ay ka geysan jireen sanadihii lasoo dhaafay magaalada muqokori muddadii saddexda sano aheed ee ciidanka dowladda iyo kollay kuwa taageersanba ay la joogeen dhibaato badana ka dhacday dadka musaafurka ah lagu dhibaatay jiray anshax xumo badan waysa jirtay daroogada oo nooc kasta ayaa ka shaqay jirtay marka dhibaatada halkan ka jiri jirtay dilka joogta ayuu ahaa musaafurkaa lagu dili jiray marka wax lasoo koogi karaa kaas maaha walaal marka taana hadda sida muuqato waa laga gudbi haye inkastoo magaalada dad ay xabadda ka carareen oo lagu kala cararay magaalada marka haddii nimankii dowladda ah ee magaalada lagu dilay ayaa weli meelaha aan si fiican loo asturin xaragta shabaabna waxay noo sheegeen inay si dhawaana u asturi doonaan kadibna dadweynaha ay u fasixi doonaan magaalada inay soo galaan haye marka magaaladu way kasoo kabanaysaa kuna hadda waxay diyaar u yihiin inay guryahoodii kusoo laabtaan aada ayayna usoo kaban doontaa sababtoo ah xasilooni ayay helayaan waddooyinkii xirnaa muddooyinka oo saddexda sano ku dhowaadka ah ayaa furmaya qabaayilkaa isu gudbaya goboladaa isu gudbaya musaafurka dhulkan muddana waa ka xirnaa waa lagu dhibaatay jiray marka way kasoo kaban doontaa arrinkaasaan isleehay insha allah
haye bal waxaad inooga sheekaysaa waxaad tiri waxaa deegaanka weli daadsan meydadka ciidanka dowladda federaalka ee lagu laayay dagaalkii halkaasi ka dhacay bal oo saameyn dadka deegaanka ma ku yeesheen
ha magaalada way daadsan yihiin iyo hareerkeeda dagaalka wuxuu kasoo bilowday meel magaalada u jirta shan kilomitr kadibna magaalada ayuu soo gaaray intaa way daadsan yihiin meydkooda marka kolley waxii oon kolley dadkuna maadaamay magaalada bax kaga maqan yihiin xoog badanay wax ku asturaan maysan haysan balse xarakada ayaa ballan qaaday inay macnaha meydadka asturi doonto biritaba wixii loo gaarana dadweynuhu ay kusoo laaban karaan deegaankooda si nabada
waayahay waxaad ka soo sheekaysay in deegaankaasi uu muddo xirnaa guud ahaana waddooyinka soo gala laga xiri jiray dadka shacabka ah bal si faahfaahsan inoogu sheeg maxaad ula jeeday magaalada muqokuri waxay ku taalaa meel istraatiijiya saddex gobol ayay qaybisaa gobolka shabeellada dhexe gobolka galguduud iyo gobolka hiiraan wadooyin ayaa iskaga gudba qabaayil soomaalida walaalaha ayaa wada degan nimankaa marka dadkii iska hor keeneen qabaayilka ah wadooyinkiiba wada xirmeen kuwii hadda isku soo diimeena waa lagu dili jiray oo musaafurku halkan kuma nabad gelin mid cabsaday iyo mid lagu dilay ayay ahaan jireen marka taas ayaa laga soo kabanaya wixii hadda ka dambeeya wadooyinkana way furmi doonaan sida muuqata insha allahu tacaala waayahay aad baad u mahadsan tahay
salaam
kaasi wuxuu ahaa qof ku sugan magaalada muqokori
فخور بإسلامه فمنه ارتوى أمضي بعيد العمى لدين
waa hagaag idaacadda islaamiga alfurqan ayaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan ku guda jirnaa warbaahinta islaamiga alfurqan ayaa waxa ay soo kordhisay barnaamij cusub oo magaciisu yahay islaamka iyo bulshada aan marka hore dhegaysanno qadar goosgoos ah oo ku saabsan barnaamijka cusub نور السلام مهيمنا هي أمتي ترنو السنا تحكي سلاما مفعما وصل الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا
si kastood muumin u tahay caalimu tahay waxaa rabti tahay geesi tahay keligaa maxaad qaban adunbaa marmarka dambe cidla ku baktinaya haddii aadan hayn- helin bulsho aad cibaadadii wada gudataan oo jihaadka wada nashisaan oo kelimada ilaahay wada kor yeeshaan oo iskaashataan
waxaan kaloo doonaynaa inaan ogaano macaalimta iyo astaamaha waaweyn ee uu lahaa mujtamacii magaalada madiina ee uu hogaaminayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi annaga mas-uuliyadda ilaahay uu noo dhiibay ruux su-aashay ama u hanqaltaagay ama erge u dirsaday annaga uuma dhiibayno camalka annaga nabi alai salaam yidhi
kitaabkii qur-aanka iyo sunnadii baa lagu daraasaynayaa salaadihii faral iyo iyo sunnaba waa lagu tukanaya waa lagu ogayaa xitaa ciidamadaa laga bixinayaa oo maaragtay laga wasacayaa dhaawaca lagu bogsiin karaa
marka qawaamada een, noocaas oo tasalludka ah oo een, ku dirsanaanta oo cadaadinta ah lama ogola qawaamada oo kagaabinta dayuusnimada oo wax walba haweenta gacanta loo geliya lama ogola
warbulkaadi iyo beecada gacanta aad qaadaysaa nebiga calayhi salaatu salaam dhulkaadii ninka waxaad kula mubaayaconaysaan ma garanaysaan waxa aad kula mubaayaconaysaan waxa weeye calaa xarbi alaxmari waalaswad
jihaadka ama fardu kifaaya ha noqdo ama fardu cayn ha noqdo shuruud baa alla u dejiyey waxaana ugu horreeya alislaamu laa yasixu aljihaadu fii sabiili illaahi min kaafirin
marka iqtisaadkeenna guud ahaan mabaadidaasu leeyahy aan ka soo warannay oo u baahan mataqaana maarata in la ilaashado oo la raaco oo mataqaana maarata maxay lagu dhaqmo ilaahna subxaanahu watacaala loogu dhowaado taasaa mataqaana laynaga rabaa
martidaada xaq bay kugu leedahay markan ciddii kuu soo martisa xaq badan badan ayay kugu leedahay sidoo kale dhegayso
hay-adan xisbada hawsheedu waa hawshii aan hadda ka hadlayna lamarun bilmacruuf wanahyi can munkar waxaad ku garan kartaa ahamiyadda ay dadka muslimiinta u leedahay in micnaha maxaa la yidhahdaa cidda u qumi jirtay fii cahdi nabiyi sala allahu alay wasalam nebigaaba sala allahu alay wasalam hawshaa qaban jiray هنا يمضي بنا نحو الهنا
waa barnaamij cusub oo aan ugu magac darnay islaamka iyo bulshada kaasoo aan isku dultaagayno mowduucyo muhiim ah oo xiriir la leh bulshada muslimka ah waxaana marti ku ah shakhsiyaad isugu jira culimmo iyo hoggaan wuxuu soo geli doonaa maalin kasta oo khamiis ah saacaddu markay tahay sagaalka iyo barka barqanimo halka rogaal celiskiisuna dhagaysan doontaan shanta galabnimo insha allah
الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا إسلامنا يسلو بنا نحو الجنان وقد دنا
waa tahay aynu halkaa uga gudubno qadarka goosgooska ee barnaamijka waxaan soo dhoweynayaa walaalkeena maxamed caali aadan oo ah soo jeediyaha barnaamijka islaamka iyo bulshada bal muxuu yahay barnaamijkan maxamed cali fariin nuucee ah ayuuna xambaarsan yahay muxuuse yahay ujeedka ka dambeeya ee barnaamijka loo soo kordhiyey waad mahadsan tahay walaalka sidaad sheegtayba warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxay sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada soo kordhisay barnaamij ciwaankiisu yahay islaamka iyo bulshada sida magaca barnaamijkaba ka muuqata waa barnaamij laba dhinac ka kooban waa islaamka iyo bulshada barnaamijku waxa uu ku dabafaylayaa dadaalada wacyigelineed ee ay warbaahinta islaamiga oo ay alfurqaan ka mid tahay wadaan laguna doonayo in lagu soo saaro bulsho islaami ah oo badqab ah kana fiyow hagardaamooyinka cadowgeedu ku doonayo inuu ku burburiyo sidaasi darteed barnaamijka islaamka iyo bulshada waa barnaamij tarbiye iyo tawjiih ah laguna qaadaa dhigayo mawaadiic xiriir la leh jawaaniibta kala duwan ee nolosha qofka muslimka ah iyadoo mar weliba lagu jaangoynayo waxay shareecada islaamku ka qabto waxa uu barnaamijku xoogga saari doonaa arrimaha xiriirkala leh mucaamalaadka iyo cilaaqaadka iyo dhaqanka toosan ee looga baahan yahay qofka muslimka ah sidaan la soconno basharka isaga ayaa isdugaalsada oo waa noole aan keligii noolaan karin sidaasi darteed dadkaas aad la noolaanayso waxaa jira waajibaadkaaga aadan iyo xuquuq ay iyagu leeyihiin sidaan la soconno islaamku waxa uu xoogga saarayaa in qofku ka soo dhalaalo waajibaadka isaga saaran xuquuqda uu leeyahayna uu alle u daayo isaga ayaana adduun iyo aakhiraba ku siinaye oo waxa ay taasi ka dhigan tahay in haddii qof kasta isagu ka soo dhalaalo waajibaadka saaran aanay jiri doonin khilaafaad bulsho oo ah waxa ugu badan ee ragaadiyey muslimiinta marka taariikhda fog iyo tan maantaba la fiiriyo marka barnaamijku jawaaniibtaas ayuu allah idankii cilaajin doonaa wuxuu ka hadli doonaa arrimaha ganacsiga iyo xuduudda ay shareecada islaamku u samaysay waxa uu taaban doonaa qoysdhiska iyo waxa ay shareecada islaamku ka tiri sida ay tahay inaan u tarbiyeyno carruurta sida ay tahay inaan ula dhaqanno deriska xiriirka macalinka iyo ardayga iyo booska uu macalimku kaga jiro bulshada muslimka ah mas-uuliyadda iyo mindaarka ay shareecada islaamku ku fiirinayso jihaadka iyo ujeedooyinka uu xaqiijinayo xaqa labada qof ee muslimka ay isku leeyihiin iyo arrimo kale dabcan waxaa barnaamijka buddhig iyo xalqo gogolxaar ah u ah sidee ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam u aasaasay bulshadii madiinatulmunawara ee ka koobneyd ansaar iyo muhaajiriin oo ay xitaa ku dhex jireen munaafiqiin iyo yahuud dhagar badan oo madiine dhinac ka deganaa maxay ahaayeen tallaabooyinkii ugu horreeyey ee uu qaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam si uu u dhiso bulsho muslim ah sideese toban sano kadib oo uu geeriyooday nebiga ay bulshadaasi iyadoo ishaysato ugu suura gashay in nuurka towxiidka ay ku faafiso guud ahaan dunida xalqadan ayaa noqon doonta midda koowaad ee barnaamijka waxaana allah ka rajaynaynaa inay horseed u noqoto in la helo bulsho islaami ah oo ka dhimbilqaadata bulshada madiinatulmunawara dabcan barnaamijka waxaanu ku waraysan doonnaa culimo hoggaan aqoon-yahano iyo waxgarad iyadoo shakhsiyad weliba aanu kala niqaashi doonno mowduuca aanu isleennahay wuu u dhundaloolaa qofkaas ugu dambeyn waxaan u mahad celinaynaa dhammaan martidii aanu waraysiyada la yeelanay ee aanu ka duubnay qaar ka mid a xalaqaadka barnaamijka waxaan uga mahad celinaynaa dadaalkii ay geliyeen diyaarinta barnaamijka dhaganugeylkii iyo dabacsanaantii ay inoo muujiyeen waxaan allah u weydiinaynaa inuu dembigooda dhaafo maalinta qiyaamahana ka dheereeya cadaabta jahanamo barnaamijka islaamka iyo bulshada waa toddobaadle waxa uu soo geli doonaa maalin kasta oo khamiis ah saacaddu marka ay tahay sagaalka iyo barka ama saddex saac iyo bar oo barqanimo rogaal celiskiisuna waxaad dhegaysan doontaan isla maalintaas saacaddu marka ay tahay shanta ama koob iyo toban saac oo galabnimo insha allah waxaa naga xusuus ah inuu jiro isbeddel lagu sameeyey qayb ka mida jadwalka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaa barnaamijka waxbarashada oo soo geli jiray maalinta khamiista loo wareejiyey jimcaha saacadaha kale ah shanta ama koob iyo toban saac oo galabnimo iyo sideedda ama laba saac oo fiidnimo iyadoo aanu ku soo gudbin doonno waayadana soo aadan cashiro muhiim ah oo ku saabsan barashada luuqadda carabiga sidoo kale waxaa la joojiyey barnaamijkii aqooniyo ogaal ee aad dhegaysan jirteen maalinta jimcaha
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaan idiin soo wadnaa balse markan waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddexaad taxanihii haliyeyada beder waxaa soo jeedinaya sheekh cabdulilaah abu khaalid
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
يوم هو الفرقان يذكره القرآن كان المراد قافلة وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة فصارت المشورة في ساعة الخطورة والمسلمون احتشدوا بقلة توحدوا بقلة توحدوا بقلة توحدوا وهم ثلاثمائة زدهم ببعض ثلتي وكلهم شداد والفارس المقداد والفارس المقداد والفارس المقداد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين halyeega saddexaad ama badalka saddexaad iyo shaksiyadaan kaga hadlayno fadhigeenan waxaa waaye xubaab ibnulmundir saxaabiga la yidhahdo weeye kunyadiisuna waa abu camar magaciisuna waa xubaab ibnulmundir ibnuljamuux baa la yidhahdaa ansaari weeye reer khasraja weeyaan xataa hooyadii magaciisa sheegaan waxay leeyihin hooyadii waxaa la odhan jiray shamuus bintu xaq baa la odhan jiray maalintii oo sakiifatu bani saacid maalintii nebigu geeriyooday ee la isugu tegay reer ansaar isugu tageen golihii reer bani saacid ay ku shiri jireen waatay rida reer ansaar ay rabeen iyagu inay khilaafada qabtaan waxay yidhaheen muhaajiriintii nebiga aaskiisi iyo tajiiskiisi ay ku mashquulsan yihiin daawalba markay ka yimaadeen nebigay soo raaceen nebiga hadduu geeriyooday muhaajiriin way laaban doonaan saasay istuseen marka waatay meeshaas golahaas ay ku caleema saareen ninkii la odhan jiray ama saxaabigii la odhan jiray sacad ibnu cubaada la odhan jiray maalintaas hadal buu ku lahaa wuxuu ragga xoojinaya in maaratay ansaar ay xilka qabato waatuu lahaa ana judayluha almuxakaku wa cudayquha almurajab mina amiiru wa minkun amiir haddaad quraysh tihiin baasha aan qaybsanno laba amiir mid amriga ka socda iyo mid idinka ka socda marka wuxuu leeyahy maanta aniga ra'yigaygo maantoo kale anaa ra'yigaa iskale ra'yi lagu bogsooda aan leeyahy maanta oo kale lagu kala baxo weliba maanta oo kale buu leeyahay marka wuxuu leeyahay judaylkuna wuxuu ka wada waa tasqiiru jadal waa geed jiridii geedka marka laamaha loogoyo jiridda adag soo hadho geedkaasaan ahay buu leeyahay geedkaasoo carabtu waagi hore ay geela cadhada qabaa ku xoqan jiray marka wuxuu leeyahay maanta oo ku bogsoon jiray marka maanta ra'yigaa lagu bogsoonaya waa ka wadaa markuu leeyahay walcadqun uu leeyahay murajabna wuxuu ka wada geetimireedka midhaha badan ee la jecel yahay oo loo samayn jiray geedku markuu laamihiisu aada u raaracaan midho badan saaraan ayaa dhis kale hoosta lagaga dhisi jiray geedka usoo dumin oo lamahaas midho uga soo daadan ee culayskaas usan la soo dhicin marka wuxuu leeyahay maanta booska anigaa joogna haddaan nahay ansaar anigaa maanta bahasha ka talinaya buu leeyahay marka saas buu maalintaasna mowqifkaasuu lahaa beder buu ninkan xaadiray saxaabigan radi allahu canhu isagoo saddex iyo soddon jir ah maalintaana wuxuu siday calanka liwaaga reer khasraj isaga isagaa gacanta ku haya oo waday siduu sheego alwaaqidi dhammaan waxay isku maharaaceen ragga taariikhda ka qoraa inuu maaragtay beder xaadiray ninka ilaa ibnu isxaaqa siirada qora rag baa waxay yidhahdeen muu xusin laakiin runtood maaha wuu xusay ibnu isxaaq wuu xusay inuu beder ka qayb galay waa ninkii de maalintii oo ra'yiga ku lahaa maalintii beder nebigu markuu ciidanka meel dejiyey ceelashii beder gadaashooda waatuu lahaa xabaab oo nebiga ku yidhi nebi allow meeshan ma kaarta dagaal iyo maaragtay ijtihaad baad meeshan ku degtay mise waa wax kugu soo degay nebigu wixii waa makiida iyo makiidatu xarba weeyaan marka waatuu yidhi nebigu meeshan meel maahee ceelashoo dhan aan gadaal marsanno ceelasha iyo quraysh kala teedno ceelasha qaar aan duugno ceelka u dambeeyana intaynu xawdad iyo darar u samaysano biyo ku shubanno aynu inagu qabsanno nimankaas oonba how dhintay inta dagaalba bilaamin nebigu marka aad buu ra'yigiisa ula dhacay oo sidii meeshiiba ka guuray oo ceelkii ugu xigay gaalada ee beder bay degeen ceelasha kalena gadaal bay marsadeen saasuu maalintan ra'yigaasu ku lahaa nin ra'yigiisa aad maarta loo qadariyuu ahaa oo ra'yiga maaratay maaratay talada ku fiican buu ahaa talagala buu ahaa saasuu ku taliyey inay biyaha iyagu ka cabaan nimanka quraysh la yihahda biyaha loo diido laga manciyo oo ay arka oon dartii la dagaalami waayaan sidii bayna nebiguna raggiisa qaatay marka xabaab ibn mundirna wuxuu ahaa ninka noocaasa ayuu ahaa ama saxaabiga fadligaaleh buu ahaa oo badriga ah oo u dheertay inuu ra'yi nin ra'yi oo talagala uu ahaa talaqabeena uu ahaa marka weligiiba saaxiib ra'yi buu ahaa marar badan buu nebigu la tashaday markii la dagaalamayay nimankii yuhuudda bani qureyda iyo bani nadiirna taluu soo jeediyay nabiga wuxuu yidhi nimi allow nimanka aan kala godoomino labadan qoys ee yuhuudda ee madiina degan aan kala godoomino aan xisaar ku samayno sayan isugu wareegin oo qolana qolada kale ugu wareegin oo ayan maaragtay isu kaashano isugu gurman sida taladaasna tala maxay ahayd nebigu ka qaatay oo iyadana ku asiibay bay ahayd xubaab ibn mundir bay ahayd mar kale saxaabada la istishaarayn jiray oo ra'yigiisa qaadan jiray marka uxud buu ka qayb galay waxay kaloo riwaayad qaar sheegayaan inuu la sugnaaday nebiga sal ly slam maalintii uxud raggii sugnaaday uu ka mid ahaa oo ku nabiga kula baayactamay cala almowt inay bayco kula galay inuu la dhimanayo ilaa maarata dagaalka laga laabanin ilaa maaratay laga dhinto maaratay ilahay dartii maaratay shahaada loo helo raggaasu ka mid ahaa xabaab radia allahu canhu isagana qisadiisa insha allahu tacaala intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa hada wasala allahu calaa nabiyina muxamadin وعلى آله وصحبه أجمعين قبل خوض المعركة حرض جمعا أدركه ثم التقى الجمعان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان ملائك تنزلوا ومشركون زلزلوا ومشركون زلزلوا سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة وسبسل الصحابة في وقفة مهابة فقتلوا سبعين وأسروا سبعين فقتلوا سبعين وأسروا سبعين بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka oo aada u caraysnaa ayaa waxa uu siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeedo hanaanka uu wax wado xasan sheikh waxa uu ku tilmaamay inay yihiin amaba ay shaqaale u yihiin oo dabadhilif u yihiin dowladaha shisheeye qaar waxaa jira aan ognahay adeegayaal ah soomaali ah oo adeegayaal ah oo cadowga u adeega waxaa nasiib darraa marka dad madaxa oo dalkan madax ka soo noqday oo haddeertanna madax ka noqon doona eh, laga yaabo inay madax ka noqdaan doonaya inay kuwo ay og yihiin oo ay ayagu iga og yihiin inay adeegayaal yihiin oo ay cadow u adeegaan inay kuwaas u sii adeegaan Ta- this is ayaan darra wey. ayaga iga og inay inay adeegayaal yihiin way ogyihiin cidday u adeegaan way ogyihiin cidday u shaqeeyaan way yaqaanaan cadowga u shaqeeyaan way yaqaanaan soomaali inay sarhay way ogyihiin waxay u shaqaynayaan dano shisheeye inay yihiin way ogyihiin haddana laakiin inay mucaaradnimadu i gaarsiiso ninaan ogahay inuu adeega shisheeye yahay inaan asaga difaaco this waxa weye waa waad ogtihiin sida loo abusay dalkan awoodda sida loo abusay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka dhow xowraysiyada ah ayaan ku sii soconnaa dhalinyaro magaalada muqdisho oo dib ugu soo labtay ayaa waxa ay ka sheekeeyeen xurriyaddii ay waayeen iyo sidoo kale faa'iidadii ay dalka soomaaliya uga carareen dhallinyaradan oo gaaraya labayo toban dhalinyaro islamarkaana hore uga tahriibay waddanka ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay kasoo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kadib sannado ay ku sugnaayeen dalka liibiya waxay ka sheekeeyeen dhibaatooyin kala duwan oo ku qabsaday xabsiyadii lagu xiray ee ku yaalay dalka liibiya mid ka mid a dhallinyaradan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay jiraan dadka qaar oo jirkoodu go'go'ay sababo la xiriira tacadiyada ay la kulmayaan
t b bay ku dhacday laba sano aan xanuunsanayay jeel baan galay waan- wa- dhakhtar baan galay laba sano waa la i jeexay xaggaas iyaga laabta ay qalan labadaas sanoma waxaan ku jiray dhakhtar g m c la yidhaahdaa ku jiray dabeeto sanadkana ayaan ayaan caafi caafimaaday labada kun shan iyo labaatanka marka walaalayo dhibaatooyinkaa kulul baan la soo kulmay dee dhibaatadii markaan la kulmayna dee xaafadii iyo qaraabadii waa la isku tegey Jeer- diyaaraddana waa la isoo saari kari waayo dee qof xanuunsanayo ama qufacaya qufac fara badan baa lahaa markaas dirqi ma- ma soo ma soo raaci kari marka markaan wixii oo dhan ka caafimaadeen daawadeedii sideedii u isticmaalay in daawadii dhammaystay sanad aan dhammaystay saddexdii markay ii dhammaatay waa soo duulo saasuu ilaahay igu keenay Ay, horta tacdiyada jira maanta wax la la sheegi kara ma aha waa xaalada adag ee, waxaan dhihi lahaa dhallinyaradaas ee, annaga maanta lagu eega ka soo baxnay meeshii waxaan dhihi lahaa dee waa dhibaato aan la- loo adkeysan karin inay dalkooda iyo dalkooda aaminaan maantana dhulkoodu barwaaqo yahay Ee, waxaan la dhihi lahaa mustaqbalka insha allah waxaa leeyahay waa dalkeena waa rajo fiican buu leeyahay aan laga bixin wallahi hadda farxad baan dareemayaa intaasoo sano oo aan meel xabsi iyo dhibaato badan soo marayey cunto laba waqtiya waxaa helayay aduu mar dambe ayay askar naheshay kufra joogta mar dambe ayaan haddana isku dayno inaan naqaada ku nihaano meeshina afar bilood oo kale aan sii joogay meeshii afar bilood markaan sii joognay aduu mar dambe ayaan caasimadda soo tegay sinari mar markii dambena xeero dambe ayaan galnay ashweeri marka in badan baan xeerada ku soo jirnay oo ilaa aduu saddex bilood oo kale aan ku soo jirnay marka insha allah khayr bay noqonaysaa ee dhallinyarta soomaalida waxaan sheegayaa dhammaantood qaar jid- jidhkooda gogo-an yahay baa jira
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegeystayaal gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise
waad mahadsan tahay haatanna ku soo dhowaada wararka caalamka tobannaan ruux ayaa ku waxyeeloobay dab xooggan oo ka kacay koonfurta waddanka faransiiska dab xooggan ayaa qabsaday ku dhowaad toddoba boqol oo hektar oo dhul keymo ah iyo goobo la degan yahay oo ku yaala waqooyiga magaalada marsiliya oo ah magaalada labaad ee ugu weyn faransiiska islamarkaana dhacda xeebta koonfureed ee dalkaas sida laga soo xigtay tahriibayaasha rasmiga ah in ka badan siddeed boqol oo debdemis ah ayaa ka qayb qaadanaya howlgallada deminta dabkan halka boqol iyo toban qof ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan kuwaasoo laba iyo labaatan ka mid ah ay yihiin askar booliis ah dabkan ka kacay faransiiska ayaa sidoo kale burburiyey ugu yaraan toban guri iyadoo laga digayo dabka oo si xowli ah ugu sii faafaya goobaha ay dadku ku badan yihiin maamulka maxalliga ah ee faransiiska ayaa ku dhawaaqay in dad gaaraya afar boqol oo qof loo daadgureeyey saddexda goobood oo loo diyaariyey in lagu qaabilo dadka ku waxyeeloobay dabkaas wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska oo booqasho ku tegey goobta uu dabka ka kacay ayaa tilmaamay inay ahayd mid aad loogu naxo isagoo xaqiijiyey in dabka uu weli sii holcayo oo aan la xakamaynin waxaa xusid mudan in dabkan uu ku soo beegmay xilli heerkul aad u sarreeya uu ka jiro guud ahaan waddamada yurub taasoo keentay inay dab xooggan ka kacaan dhulal kaymo ah iyadoo intaasi lagu darayo inay jiraan dad kuleyle dartii ugu geeriyooday gudaha waddamada yurub ee ku caanbaxay dhibaateynta dadka muslimiinta dhanka kale dowladda kenya ayaa soo saartay amar ka dhan ah dadka dibadbaxayaasha ee ka soo horjeeda xukuumadda william ruuto madaxweynaha kenya william ruuto ayaa sheegay in cid kasta oo ka qayb qaadanaysa dhaca iyo dabqabadsiinta goobaha ganacsiga ama xarumaha dowladda xilliyada ay dhacayaan mudaaharaadyada looga soo horjeedo dowladdiisa in la toogan doono isagoona ciidankiisa fasax u siiyey in ay lugaha ka toogtaan dadyowgaas weerarada lagu qaado saldhigyada booliiska ama saraakiisha ayuu sheegay ruuto in loo qaadan doono ku dhawaaqid dagaal ka dhan ah kenya hadalkan goodiga iyo cadtowga isugu jira ee ka soo yeeray madaxweynaha xukuumadda nairobi ayaa ku soo beegmaya laba maalmood kadib markii ay magaalada caasimadda ahi nairobi ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda kuwaasoo isu bedelay rabshado xubnaha isku magacaabay guddiga xuquuqul insaanka ayaa sheegay in soddoniyo kow qof ay ku dhinteen in ka badan boqolna ay ku dhaawacmeen iska hor imaadyada dhex maray ciidamada kenya iyo dadka dibadbaxayaasha ahaa dhallinyarada kenya ayaa si isdabajoog ah isugu soo baxaya waddooyinka iyagoo ka caraysan musuqmaasuqa dhaqaale xumada iyo eedeymaha ka dhan ah booliiska kenya ugu dambayn kooxaha muqaawamada ayaa howlgal liish ah ku dilay askari ka tirsan ciidamada yuhuudda ee ku sugan marinka khaza sida ay galabnimadii maanta baahiyeen kooxaha waxaaska caabinta ee ka dagaalamaya marinka khaza dagaalyahan ka tirsan muqaawamada ayaa ku guulaystay saacadihii dambe ee maanta in ay ugaarsadaan oo ay toogasho ku dilaan askari yuhuudi ah oo dul saarnaa buur ku taala xaafadda al tufaax ee bariga khaza isla maanta kooxaha muqaawamada ayaa sheegay inay howlgal loo adeegsaday gaantaalada hoobiyaha ay ku garaaceen goob ay ku kulansanaayeen askar yuhuud ah oo ka mid ah goobaha uu dhaqdhaqaaqa ka wado ciidanka yuhuudda ee ku yaala magaalada khan yunis ee dhacda koonfurta khidaaca khaza muqaawamada falastiin ayaa war ay soo saartay ku caddaysay in howlgalkan ay ku dhinteen ayna ku dhaawacmeen askar yuhuud ah oo aan tiradooda la xadidin iyadoona la arkayey kadib markii uu howlgalka ka dhacay diyaaradaha qumaatiga u kaca oo ku soo degayay goobta uu howlgalka ka dhacay si ay u daabulaan askarta ay waxyeelada ka soo gaartay saxiifadda ha artis ee ku hadasha afka carabiga ayaa warbixin ay dhowaan baahisay ku sheegtay in lixdan iyo laba askari oo yuhuud ah lagu dilay marinka khaza tan iyo bilowgii sanadkan labada kun shan iyo labaatanka wararkii caalamkana dhegaystayaal halkaa ayuu ku idil yahay
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan midlamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام